maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose waayadan waday dowlada diiniga oo sare loogu qaadayo aqoonta bulshada ku nool deegaanada iyo miyiga wilaayada shabeellaha hoose taa oo laga dareemi karo hankii wacyiga bulshooyinka nasiibka u yeeshay ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa mar kale soo xiray dowla diini ah tuulada buulasheeqa hoosata deegaanka hawaii ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa halkaasi maktabka dacwada dowlada ugu soo xiray qeybaha kala duwan ee bulshada xiritaanka dowlada ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta dacwada odayaal dhaqan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn mid ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanka buulashiiq ayaa ka warmay dowlada lagu qabtay buulashiiq iyagoona wilaayadii ka codsaday in lagu soo celceliyo dowlaadkan lagu dhisayo aqoonta diimeed ee bulshada ay matalayaan dowre ayaa la qabtay maktabka dacwada degmada baraabe muddo sideed maalmood ay socotay dowlada ayna ku socotay tuulada haawaay gaar ahaan tuulada buulisheeq alxamdulilah dowladaas wax badan ayaa laga faa'iiday oo diinka ku saabsan sida haddii yahay tawxiidka fahankiisa inay tawxiidka ay bartaan diinkooda ay bartaan ayay ka faa'iideen oo wilaayadan ay ka codsanayaan haddana ina duruustan si muhiim ah weligeed ay u socoto si joogta ay u socoto mar labaad iyo mar saddexaad lagu soo celiyo qaar ka mid a dadkii loo soo xiriyay dowlada oo rag iyo dumarba leh ayaa ka warbixiyay muddada ay dowlada u socotay waxay ku qaateen ha magacii waa maxamed nuur cabdi waxaan joogaa gobolka shabeellaha hoose tuulada buulasheekh dowri ayaa noo socotay muddo sideed maalmood ah oo noo waday maktabka degmada baraawe dowlada macnaha kitaabka manaa alwaajibaad mutaxakimaati kitaabkaasaan noo akriyay maxdarooyin badan iyo faatixada saxideeda suuratunaas iyo suuratlfalaq iyo suuratlakhlaaq wax badanaa ku faa-idnay dowlada bismillahi magaceyga waa raxmed hadiy maxamed oo jooga deegaanka buulasheeg oo hoos tagta degmada baraawe waxaa noo socotay dowro muddo sideed maalmood ah dowradaas waxaan ka faa-iidnay kutubo fara badan oo kutubada waxaa kamid ah asaasudiin axkaama nisaa kitaaba tawxiid tasiixul qur-aan tasiixul qur-aan oo kamid ah sira suuratulfaatixa suuratulfalaq suuratulnaas iyo maxaaradooyin kala duwan maasha allah waana noo faa-iideeyey waxaa dowrada noo soo xiray maktabka dacwada markuu noo qabtay dib noo soo xiray dowladan ayaa imaanaysa iyadoo dhowaan deegaanka hawaay dowlo lagu soo gabagabeeyey ganacsatada maktabka dacwada gobolka shabeellaha hoose ee muddooyinkii dambe bulshada u qabanayay silsilado dowlaad ah taas oo bulshada sare lagu qaaday wacyigooda diineed